taayiba alikhbaariye ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo weerar ku qaaday isbaaro ciidamada koonfur galbeed u tiilay duleedka deegaanka goobgudud buurey ee u dhow magaalada baydhabo muuqaalkan ayaa hordhiciisu lagu daawan karaa mujaahidiinta oo baacsanaya askartii ay ku weerareen isbaaradaasi qaybaha dambe waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa dhimashada laba askari kuwaasi oo ay xabadda ka haleeshay qaybaha sare ee jirka muuqaalkan oo ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya ayaa ku soo aadaya xili ay isa soo tarayaan dhiigbaxa iyo jahwareerka ku socda ciidamada dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban